madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha qaybta terminaalka garoonka diyaaradaha shaati gaduud ee magaalada baydhabo munaasabadda dhagax dhigga ayaa madaxweynaha waxaa ku welinayay wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed maamulka magaalada baydhabo iyo mas-uuliyiin kale cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in dhismaha qaybta terminaalka ay muhiim u tahay bulshada iyo maamulka koonfur galbeed maanta waxaa sharaf noo ah in eh, horumaradii ka socday eh, garoonka diyaaradaha ee baydhabo qayb ka mid ah aan dhagax dhigno qaybtaasoo ah terminaalkii eh, muddo badan lasoo sugayey oo qalabkiisa uu ka yahay ayna dhisayaan eh, shirkadda eh, asal oo runtii eeraboorka shaqo aada u fiican ka qabatay marka sharafay noo tahay eh, horumarada iyo quruxda iyo wanaagga ka socda eeraboorka ee baydhabo oo aan rajaynayno ama uu yahay inuu noqdo eeraboorkii labaad ee soomaaliya marka muqdisho laga tago dadaalada iyo dhismaha iyo wakhtiga la geliyey ee, ujeedka annaga ugu weyn uu yahay inay diyaaradaha ugu waaweyn ee, ay ay ka kacaan kuna soo degaan oy isticmaalaan ay tahay ee, sida hadday u shaqaynayso si ka ballaaranna uu u shaqeeyo eeraboorka si ka weyn oo ka mug weynna uu u shaqeeyo waa sharaf noo ah dhismaha qaybta terminaalka garoonka diyaaradaha shaati gaduud ee magaalada baydhabo ayaa door muhiima ka qaadan doona dardargelinta howlaha shaqo ee garoonka